soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkaoaan maanta ku soo qaadanayno khilaafka ka dhex caloosan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdifaarax shirdoon saacid khilaafkan ayaa ka dhashay markii madaxweynaha uu ka dalbaday ra-iisul wasaaraha inuu isxasilo tallaabadaas oo ka biyadiiday ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo haatan yeelatay dowlad rasmi ah tan iyo kii markii la riday xukuumaddii militariga ayaa sanooyinkii ugu dambeeyey ay jireen dowladaha ku-meel gaarka waxaa hareeyey murano iyo khilaafaad u dhexeeya madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaareyaashooda barnaamijka waxaa martinoogu ah xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ka tirsan baarlamanka federaalka horeyna u ahaa wasiirkii dastuurka xilligii dowladdii ku-meel gaarka oo madaxweynaha ka ahaa sheekh shariif sheekh axmed xildhibaan faarax cawad jaamac oo isna baarlamanka ka tirsan labaduba waxay joogaan magaalada muqdisho iyo garyaqaan axmed cali maxamed kheyre oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda london qaybteeda qaanuunka waxaa isna jooga magaalada london kusoo dhowaada barnaamijka aan ku bilowno aan ku bilowno xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil oo jooga magaalada muqdisho murankani waxa uu salka ku hayaa awoodaha ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xil marka ay timaado xagga wada shaqaynta iyo sida loo fasiranayo dastuurka maxaad ka odhan lahayd waxaan ka odhan lahaa waxa waaye madaxweynaha iyo iyo iyo ra-iisul wasaaraha waxay ku kala duwan yihiin maqaamka hadda ay taagan yihiin ama staraskooda wuxuu kala duwan yahay madaxweynaha waa lasoo doortay waxaa soo doortay baarlamaanka a soo doortay annagoo baarlamentarian a soo doorana laakiin ra-iisul wasaaraha waa la shaqaaleeyey waxaa shaqaalaysiiyey madaxweynaha qofkii shaqaaleeyey wuu kaa codsan karaa inuu ku yidhaahdo ken istaqaalo taasay hadda u dhacday sanad buu soo shaqeeyey prime ministerka madaxweynehi hadda waxuu gartay inuu yidhahdo istaqaaladan ken in la ogaado waaye arrintan ma aha arrin uu ama oo personal ah oo madaxweynaha iyo prime ministerka ay person isu qabsadeen laakiin arrin soo jiita maysay ahayd inta ugu badan waxay ka imaaneysay xubnaha baarlamaanka ku jira oo oo saruugsanaa dow xukuumadda si u socoto oo marar badan dhahayay madaxweynaha ku dhahay isbeddelaan rabnaa waxaa ugu dambeeyey dhowr bilood ka hor sagaashan iyo toddobo xubnaha baarlamaanka ayaa motion keeneen qofkii oo ka diiday wuxuu ahaa madaxweyne waa wuxuu yidhi meesha haygu abeenina ma raba aniga inaan inaan baraanisaka ka saaro waktigaan wakti dhawaay aan tijaabino aan u kaadino laakiin pressurki waa batay marka pressurkaas wuxuu soo jawaaba madaxweynaha waxaan aaminsannahayna in madaxweynihii soo magacaabay hadduu yidhi istaqaalo ken in prime ministerka ay ku habboon tahay inuu iska dhiibo istaqaaladii xildhibaan faarax cawad jaamac maxaad ku darsanaysaa bismillahi raxmaan raxiim arrinta khilaafka waa arrin aan uibahayn oo soo jiri jirtay laakiin waxaan islahayn waxaan islahayn haddii la helay dowlad rasmi ah inay laga in laga digay arrintaas aan ayaan filaynay markay timi waan ka xumahay shaksiyan anigu waan ka xumahay xildhibaan ahaan shacabka soomaaliyeedna waan uga tacsiyenayaa arrintaas waayo inaysan jeclayn baan ogahay oo aan dareemayaa intaa haddaan ka gudbo arrintan waa arrin soo jiitay jirtay markii horena jiri jirtay hase yeeshee waxay arrintan ka timaadaa mar walba daqan la-aanta dastuurka si gaarana waxay uga timaadaa awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo oo oo awoodda laisku qabsa noqoto awoodda ra-iisul wasaaraha inta badan arrintaasna waxaa hadda cadeynba u ah meesha khilaafku ka bilowday in ay tahay gudoomii xukuumadda cusub ee la sugayey oo ilaaha iyo bishii may madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay sheegayeen in xukuumad lasoo dhisi doono xukuumad la keeni doono dadka soomaaliyeed iyo baarlamaanka ba loo sheegayey xukuumaddii la sugayey markii la geeyey oo madaxweynaha loo geeyey waxaa ka soo baxday aakhirkii in ra-iisul wasaarihii laga codsaday madaxweynuhu ka codsaday inuu istiqaalo keeno arrintaas waa arrin dastuuri ah arrin mataqaanaay shaqaalana ma ahayn waa arrin dastuuri oo ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu magacaabi karaa balse awood marka xilka uu ka degaayo afar sababood buu kaga degaa waxa weye istiqaalad isagu keenay oo gaara oo isaga u gaarkaa iyo inuu geeriyoodo dhinto inuu shaqada gudan kari waayo si joogto ah iyo in baarlamaanku uu kala noqdo kalsoonidii siiyey afartaas qodob buu kusuu ku banaadaa golaha wasiiraduna ay ku dhacaan oo ay ku waayaan ay meesha kaga baxaan axmed cali maxamed kheyre waxaa tahay cilmi baare ka tirsan jaamacadda magaalada london qaybteeda qaanuunka amaba sharciga waad maqlaysay doodaha labada xildhibaan dhex maraya ee sida ay u sharaxayaan muranka taagan adiga maxaa kaaga baxay oo kuu muuqda waa mahadsantahay daawud aniga waxaa isleeyahay horta marka koowaad nidaamkan dowladnimada oo soomaaliya u dhisan waxa uu ku salaysan yahay dastuurka dastuurka waa kumeel gaar macnaha markii dastuurka la fiiriyo waxaa la rabaa haddii khilaaf yimaado ama arrin kala timaado in loola noqdo dastuurka inkastoo marmar aada is leedahay hadalkii abwaanka oo ahaa haddii dabku dhaxamoodo maxaa lagu kulleeyaa dastuurka laftarkiisa in uusan aada u kala caddayn oo siyaas la siyaasadeeyey markii la diyaarinayo laakiin arrinkan hadda tusaale ahaan laleeyahay sida warbaahinta ay faasisay madaxweynuhu uu ka codsaday ra-iisul wasaaraha in uu iscadfilo macna horta labadaba annaga weli ma ka hayno xafiiska ra-isul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha war faahfaahsan oo khilaaf ku saabsan waxaan haynaa keli ah ra-iisul wasaaraha oo sheegay in khilaaf dastuuri ah jiro marka waxaan ka duulaynaa gabadeeda waxaan ka duulaynaa marka warka warfaas warbaahinta ay baahisay oo ah in ra-iisul wasaaraha isctilaadiisa uu madaxweynuhu weydiistay haddii marka la fiiriyo dastuurka qodobka afraad markaa fiirisid dastuurka jamhuuriyadda federaalka waa sharciga dalka ugu sarreeya macnaa waxa kale uu leeyahay qodobkaas waxaana hagayaa macnaha go-aamada siyaasadeed ee qeybaha dowladda oo dhan macnaha waxay tahay wix aan waafaqsanayn macnaa go-aan aan asaga waafaqsanayn iskama qaadan karo macnaa aniga marka waxaan isleeyahay xoosh hadda abuufaati xoosh doodiisa ah madaxweynaha ayaa la doortay ra-iisul wasaarahana isaga ayaa shaqaaleeyey macnaha inaysan doodaasu sax ahayn qaabka dastuurka u qoran yahayna inay sidaas ahayn hadda tusaale ahaan markaad fiiriso awoodda uu dastuurka madaxweynaha siiyey macnaa waxaa moodaa awoodda uu haysto macnaha waa dhowr markii laga reebo inta kale in ay tahay macnaa inuu wax saxiixo markii golaha wasiirada usoo gudbiyaan ama guddiga adeega oo garsoorka tusaale ahaan markii laga reebo inuu iqaabilo macnaha diblomaasiyiinta dibadda ka imaanaysa warqadaha ka ka guddoomo inuu iclaamiyo dagaal ama xaaladaha degdega ah macnaha markii laga reebo inta kale macnaha waxa uu ku shaqaynayaa wixii usoo gudbiyaan golaha wasiirada golaha wasiirada awoodooda aada ayay u badan tahay oo awoodda fulinta oo dhan iyaga ayaa la siiyey macnaha waxayna leedahay golaha wasiirada waa hay-adda fulinta oo ugu sarreysa dalka ani marka waxaan isleeyahay haddii madaxweynaha macnaha dastuurka hadda jira ma u masaabaxayo macnaha si hoos oo xeel mastuura waa dhihi karaa iscadsil asna waa ka diidi karaa laakiin dastuurka hadda sida ku qoran uma masaabaxayo in uu yiraahdo iscadsil ama shaqada uu ka qaado ra-iisul wasaaraha waxa keli ah oo jegada ka qaadi kara ama la xisaabtami kara macnaha waa baarlamaanka qodobka lixdan iyo sagaalaad oo tusaale ahaan oo dastuurka waxa uu leeyahay awoodda macnaha xisaabtanka iyo korjoogitaanka hay-adaha dowladda waxaa iska leh baarlamaanka macnaha u yeeritaanka ra-iisul wasaaraha iyo la xisaabtankiisa iyadana waxaa iskale baarlamaanka marka haddii tusaale ahaan madaxweynaha waa ilaaliyaha dastuurka oo mabaadida dastuurka ilaaliya haddii uu dareemo in oo shaqada wasiirka koowaad iyo golaha wasiiradu uunan ahayn sidii la rabay macnaa golaha baarlamaanka ayaa awooddaas le ayuu wuxuu weydiisan karaa in ay cod kalsooni u qaadaan ama la xisaabtamaan waad mahadsan tahay weli halka nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkana waa faaqidaada toddobaadka waxaana maanta ku eegeynaa khilaafka u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa kaasoo ku aadan dalabka ka yimid madaxweynaha ah inuu ra-iisul wasaaraha isxasilo cabdiraxmaan xoosh jibriil waad maqlaysaa dooda gariiqaan axmed cali maxamed kheyre uu leeyahay madaxweynaha waxay ahayd inuu ka bilaabo baarlamanka uu la socodsiiyo inuusan la dhacsanayn waxqabadka ra-iisul wasaarihiisa maxaad arrintaasi uga jawaabaysaa waxaan waxaan waxaan uga jawaabayaa khayre iyo iyo iyo saaxiibkii faarax labadaba waa ku khaldan yihin arrintan maxaa yeelay marka ugu horeysa in la ogaado waaye annaga laba boqol iyo toddobaatan iyo shan baarlamentarian aan nahay oo baarlamaan ah annaga prime minister saacid ma soo dooranin annaga waxaan soo dooranay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud raamisal saacid oo civilian ah oo oo shaksi caadi ah oo dad badan ay shaqada raadinayaan oo isaga keenay uu ka dhigay prime minister marka awoodda sharciga waxaa la yidhahdaa awoodda qofka ku siiya ayaa kaala noqon karaa annaga hadda ma nihin dastuurka markuu ka hadlaa kheyre waxa weye dastuurka wuxuu leeyahay inaan nahay multi party system yani system oo xisbiye ah taas waa midaan hiigsanayna waa toban sano shan iyo toban sano kabacdi inad inay noqotaa markaas laakiin waxaa lagu talagalaya waxaa waa in madaxweyne iyo prime minister isku xisbi ah oo waddankao dhan ka helaan representation ama ama ama ama ama ama xildhibaano oo xisbigooda ah kasoo doortaan waddanka isla qabsaan laakiin hadda taas ma hayno hadda waxaan haynaa madaxweyne la soo doortay iyo prime minister gurigiisa isagoo fadhiya la yidhi shaqaan kuu geeya qofkii shaqada kuu geeya wuxuu ku dhihi karaa soo resign gare midda kale madaxweynaha arrinta uu ku yiri istiqlaalada kenya arrin asaga ka timid maaha pressure ka timid waayo baarlamaanka sanad dhan baan waxaan leeyahay war waxaa loo baahan yahay isbedelaa loo baahan yahay isbedelkuu kasoo jawaaday prime ministerka saqaalada waa diidi karaa laakiin waa inuu yimaadaa baarlamaanka uu codsadaa kalsoonina codsada waa kalsoonida baarlamaanka ma ka helaayo maxaa yeelay aniga xamaraan joogaa baarlamentarianskaan la socda waxa ugu fiican waxaa prime ministerka inuu iska gudbiyo midda kale waxaa jira waxa la yidhaha convention ama caadaa jirto caadadii waddankan uu lahaa wuxuu ahaa kasoo bilaab aadan cabdulla cusmaan ilaa hadda prime minister iyo madaxweyne hadday isqabsadaan prime ministerka waa loo faatixay asaga fudud u soconaa hadda say u taaganta hadda waxa waaye madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaan haddii la yidhahdo asagaan asagaan ka hortegayna maba lagu hortegi karo sababta waxa waaye dastuurka waxaa ku qoran saddex dalool laba in la helo laakiin in la aado xataa motion maba la keeni karo waa inuu jiraa maxkamadda dastuuriga ee dhini jirtaa constitutional court constitutional court ma jirto maxay u jirin prime ministerka jooga hadda ma uusan sameynin sanad buu joogaa ma uusan sameynin asagaa shaqadiisii gabay marka dastuur iyaan lagu wareegin waxa waa waa siyaasad waa waxaan siyaasadana meel xun aan taagannahay faarax faarax cawad daawlow saraankii xoosh siduu yiri arrintu ma aha example waxaan kusoo dhaanayaa anigu dastuur baan leenahay dastuur ummadna waxay dhigato iyadu waxay dhigato waa inay raacadaada ku dhaqantaa ummadan waxaa hogaan oo ah oo hadda ay ku kala baxdaa oo ay ku socotaa waa dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haddaan example siiyo saaxiibkii xildhibaan xoosh waxaa soo qoray ugaas ugaaskiisii hadda waa xildhibaan had yeer baarlamaanka kama saari karo ugaaskii kama saari karo haddii uu soo qoro isaga iyo labaatan kun oo kale ay soo qoraan aan ka saari hadda lagama saari karo waxaa laga saari karaa oo leh sarqadihiisa saay saay inuu dhinto inuu istiqaalad keeno magaranay inuu laba kal maqnaado shuruuru leeyahay shuruuraha uu kaga bixi kara marka ra-iisul wasaaraha waa intiisa madaxweynaha keenay isagaa xusay wuu xusay baarlamaanku codka kalsoonida siiyeen isagu inuu xusho madaxweynuhu inuu xusho haddii la iskhilaafo waxaa la maraya waddada sharciga ah dastuurka ah isma khilaafi karo inay iskhilaafin baa fiican lakin hadday iskhilaafaan waxa weeye waxaa loo marayaa waddada sharciga ah oo dastuurka baa loo marayaa iyada ayaa lagu kala baxayaa haddii markaa iskabteen baarlamaanka kala saarayo baarlamaankana u taallaa markaa inuu inuu inuu kala saaro oo si sharciga ku taro oo dastuurka kudhisa ku kala saaro waa mahadsan tahay gariikhan axmed cali maxamed khayre dastuurka waad akrisay sidaan filayo awoodaha sida loo kala xadeeya waad aragtay doodaha labada xildhibaan dhex marayana waad maqlaysaa marka ma waxaa ku muuqata in dastuurka ay jiraan waxyaabo qabi ah amaba qaabka loo tarjumayo inay kala duwan tahay aniga arrinta ii muuqata horta waxay tahay number kow macnaa hadda khilaafkan hadda oo la sheegay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inuu udhexeeyo macnaa waa khilaaf oo dawladihii ka horreeyey oo dhan soo ragaadiyey dawladaha dhan oo lasoo maray macnaa mar walba doodan oo kale ayaa dhex maraysay kooxihii is haystay macnaa laakiin marna lama aadin in aas-aaska la saxo ani waxay ila tahay marka macnaa aas-aaska arrinta sicitaanka u baaxan wayata arrinta hadda oo awakaata xoosh uu ka dhawaajinayay macnaha waa arrin sax ah oo tusaale ahaan madaxweynaha ayaa la doortay madaxweynaha ayaa la doortay marka madaxweynaha markii la doortay waxay ahayd dastuurka in awoodda isaga la siiyo oo macnaha madaxweynaha maadaama isaga lasoo doortay awoodda in dastuurka isaga uu siiyo laakiin sidaas ma la yeelin madaxweynihii ayaa lasoo doortay awooddii oo fulinta iyo awooddii inta badneedna waxaa la siiyey ra-iisul wasaaraha marka waxaa moodaa qorshe loogu talagalay in laisqabqabsado aniga marka waxaan isleeyahay isqabsigan awal dawladihii hore isqabqabsiga waa jiray tan waa jiraa tan soo socotana wuu jiri doonaa haddaan xal loo helin nidaamkan oo dastuurka maana nimanka waxaa isleeyahay hal arrin in wadamada ay dagaaladu ka dhaceen sida soomaaliya oo kale badan haddaad fiirisid liberia haddaad fiirisid sierra leone rwanda haddaad fiirisid macnaa wadamadaas oo dhan hal shaksi ayaa awoodda la siiyey madaxweynaha ayaa awoodda la siiyey dastuurkaana siiyey macnaha wadamada kale oo tusaale ahaan hadda congo markaad fiirisid oo kale madaxweynaha ayaa la doortaa awoodda isaga iskale ra-iisul wasaaruhu waa jira laakiin ra-isul wasaaruhu madaxweynaha la waayo xataa magacaabida golaha wasiirada waxaa iskale madaxweynaha ani marka waxay ila tahay dastuurka markii hadda siduu u qoran yahay la raaco awooddii waxaa la siiyey ra-iisul wasaaraha laakiin madaxweynaha macnaha waa dhaqankii hore oo soomaalida oo dawladdii u dambeysa milatariga aheyd ku salaysan macnaha awooddii oo niyad ahaan ayaa waxaa haysta madaxweynihii oo dadku waxay aaminsan yihin madaxweynuhu awood leeyahay marka khilaaf ma dhammaana ani marka waxaa isleeyahay waa haddii aan dastuurka la turxaan bixin oo golaha oo shacabka waxaa laga rabaa dastuurka inay dib ugu noqdaan macnaa saddexdan sano waxaa laga yaabaa inaan awoodda la bedeli karin oo laakiin waxaa la samayn karaa hay-adihii khilaafaadka xalinayay sida maxkamadda oo dastuurka o kale in la dhiso macnaha oo hay-adihii khilaafka xalinayay la sameeyo dastuurkana la raac baarlamaankuna uu shaqadiisa qabsado macnaha markii dastuurka la diyaarinayo oo loogu talagalay dawladdan dawladda ka dambeysana in ay noqoto awoodda hal meel la isugu geeyo macnaha madaxweynaha tusaalean isaga la doorana awooddii in la siiyo ra-iisul wasaare hadduu magacaabayo inuu noqdo ra-iisul wasaare magacuyaala oan awood badan lahayn oo isagu cayrin karo markuu rabana oo uu bedeli karo macnaha ama madaxweyne ku-xigeen sidaas oo kale uu bedeli karo haddii laga cabsanayo awoodda inuu hal shaksi ku takafalana waxaa la samayn karaa nidaamyo ilaaliya in awoodda lagu takafalin sida maxkamadihii la dhiso hay-adihii kale dowladda kukacan loo dhiso
xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil hadallada uu ka dhawaajinayo kheyre waxaa ka mid ah in qaabka dastuurkan loo diyaariyo waliba qodobka ku saabsan awoodaha madaxweynaha ra-iisul wasaaraha uu yahay mid jaha wareer dhalinaya adigu waxaad ka mid ahayd guddigii wax ka diyaarinaya dastuurkan maadaama qodobkani aad haysateen qiil muujinaya in dowladihii kumeel gaarka ra-iisul wasaarayaasha madaxweynayaasha isqabsanayeen qodobkaasi markii aad dhigayseen maxaad uga fikiri weysaan inaad si wanaagsan u bayaamisaan oo awoodda hal dhinac uun u badato si isku dhacanaan u iman horta horta anigu guddiga oo dastuurka kuma jirin waxaan ahaa wasiirka dastuurkaan ahaa clarification aan sameeyo sababta looga faray arrintan waxay ahayd waxaa lagu tagnigalayay markaad fiiriso mabaadida aasaasiga ah oo dastuurka ku jirto oo gogoldhiga u ah waxaa weeye waddankan inuu noqdo waddan xisbiyo kala duwan ay isku tartamaan ujeedada ka dambeysana waxaa waaye soomaalida waxaa soo wareegay keligiis taliyo iyo jabhad iyo qabiil in waxaa da lagu gudbo xisbiye la helo oo riijimada waddanka dhan ay ku midoobi karaan xisbiyadaasna inay soo doortaan madaxweyne iyo prime minister isku xisbi ah ay iyagoo wada hal visionle iyo hal aragtiba ay waxwada heeyaan laakiin waxaa loogu talagalay soomaaligu dhibaatada qabo waxa wuxuu rabaa awada wixii la sameeya berri inuu ku quraacduu rabaa waxaa loogu talagalay wax dheer inay noqoto toban sana ay qaadan kartaa laakiin hadda xal baa la raadinaya markii carta la tegay four point five yaa yaa aaminsanaa waa la sameeya xal baa loo sameeyay dana xalaa loo sameeyay laakiin hadda waxaan taagana realitygeeda inaan ka hadalno reality haddaan taagana waxawaa two hundred seventy five parliamentarians nin baa tartamay oo la tartamay madaxweyneyaal badan isagaa lasoo doortay waa madaxweynaha xasan sheekh maxamed awoodu wuxuu ku lahaa qofkuu rabo inuu prime minister ka dhigo hataa qof jidka iska maray inuu soo wato prime ministerkan uu keenay prime minister saacid shabdoom uu keenay prime ministerka uu keenay isagoo wax badan kusoo hiiliyay oo yiri waa ila joogaya oo baarlamaanka iyo dalba looga kacay final wuxuu soo gaaray ma wadi karo waa inaan kala tagnaa ma shaqayn karno yani dhibaata ma aha mida kale soomaalida inay fiirisa maaha khilaaf muxuu dhacay khilaaf hadduusan dhicin wanaag maba jiraba yani wadanka waa in madaxda ay wax kuwa isku qabsan karaan madax aan wax isku qabsan karin waa madax korabta waa oo inay tuuganimo galaan ah laakiin madax isqabsanayso dhes maxaa qaldan yihin wax fiican waay runtii labaatan iyo kuwa sana waxaan ku jirnay dictatorship oo oo mataqaanaa ninka madaxda urub iska sameeya annaga victim ma u noqonayno parliamentarian haddana victim uma noqonayno saacad shalay madaxweynaha noo keenay annaga ma dooran baarlamaanka uu keenay wuxuu naga codsaday inaan indoorsi garaynaa oo u indoorsi garayno hadda hadduu yiri ma wada shaqayn karno waxa waaye isbaara la dhiganayo faarax awadiya dhiganayaan wax shaqaynaya ma aha runtii waxawaa wadanka in hore u socdo waa hadda waxaa laga soo noqday preference aa laga soo noqday yani waxyaalo badan noo soo ballan qaaday inaan hore u socono inaan keenno qof competent ah oo wadankan hore umarsii karo prime ministerka baarlamentarians ku jira waxay u arkaan capacity wadankan hore loogu wadi lahaa ma qabo xildhib- xildhibaan faarax cawad jaamac mala qabtaa hadalkaasi uu jeedinayo cabdiraxmaan xoosh jibriil horta cabdiraxmaan oo saxaabkii waa ka xumaay inuu anigu aniga iyo xildhibaanada kale midkoodna isbaara ma dhiganayaan xildhibaanaduna isbaaradiisaan wuxuu ku lifayaa ma jiraan Ah, ereygaasuna waa erey aan qaban dooda dooda qaban oo baarlamaanka qaban oo aniga qaban Een, tan xigta waxa weeye een, een, cabdiraxmaan usulka dastuurku ahaa dastuurka meesha yaallo oo ee, dhibaatada badan ka dhacday isagaa ka ahaa wasiirka dastuurka isagaa foormaanka ahaa isagaa hor ordayay meel walba isagaa hor ordayay isagaa guddigii qaranka ee dastuurka ka ba- baabi'iyey waxa meesha la keenana isagaa keenay maalintii baarlamaanka dastuurka loo qeybinayna isa- isagaa gacantiisa uga qeybiyey marka dastuurka isagu uu qeybiyey deota inuu aamino oo ku dhaqmo ee wuu ku dhaartay horta waa laga waa laga rabaa waa laga maarmaan taa horta saxaabkii cabdiraxmaan baan idhi tan kaleeto een, daryeeraankaa ka dhawaajiyo inagu burbuleemka jira waxa weeye een, waxaan madaxweynaha dadka soo doonanaya diiwaanka suuka akrin bay madaxweyne soo doontaan madaxweynaha ay doonayaanna waa kii maxamed siyaab oo kale ahaa oo ka maraykanka oo kale ahaa oo isagu aana kabixinayay meeshana markaa dastuurkana kuma qorna dowladdana waa dowlad baarlamentariya baarlamaanka ayay ka timaadaa madaxweynahana baarlamaanka doorta ra-iisul wasaarahana baarlamaanka kalsoonida siiya marka madaxweynuhu soo xusho marka la isqabtana oo awoodihii dee ee tasuuriga la isku qabtana diyada in isku qabsado maaha haddii se ay dhacdo waxa weeye qaab loo kala baxaa jirta waxaa intaa dhahayaa inta ta kale waxaan dhahayaa een, haddii kelmadda aan ka jawaabo cabdiraxmaan iyo sheegay oo ah raiisul wasaaruhu ma gudan karo xilka kan aniga iyo cabdiraxmaan waxaanu ku jirnay sida xildhibaana ah oo mooshin ka keenay ee ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa oo aan leenahay shaqadii aan u dhiibanay ma hayaan cid kala haysa aniga isagaba waa ku jirnay een, madaxweynaha ayaa naga diiday madaxweynaha ayaa dharka u dhigtay madaxweynaha ayaa wax badan ku wakti badan ku lumiyey wax- xoolo badan ku lumiyey maxaan ku dhahayey darajooyin badanna ku bixiyey si mooshinkaas uusan u meel marin een, xildhibaanadii aniga isaga waan ka jirnay khat- khatar baa nalagu gashay waana waa kala gaabeeyey mooshin sikaanaya muunasida waa iskumidaa nalayihi annagaa nalagu dhibaateeyey een, waad la socotaan oo waxa caadi weeye maqaayadihii aan ka cunteynay baa nalaga xig marka een, marka anagu aan dhimisha noo muuqatay een, madaxweynuhu muu qabin een, cabdiraxmaan saacidna wuu jeclaa een, waa ra-iisul wasaaraha keliya xilkan gudan kara ee ka bixi kara waxaaye meel daran baa ilaahay idinka tusay idinka shaydaan shaydaan baa meel xun idinka tusay marka arrintu arrin xildhibasho la-aan xildhibashada ma ahe waa wax kale waa waa iskaba dhinaca dastuurka waa dhinaca awoodaha ee arrintu xaggaas ma aha weli halkaa nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkana waa faaqidaada toddobaadka waxaana maanta ku eegaynaa khilaafka u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa kaasoo ku aadan dalabka ka yimid madaxweynaha ah inuu ra-iisul wasaaraha isxasilo Wa- waa gartay een, aan ku- aan- aan dib ugu laabano axmed cali eh, maxamed khayre oo jooga magaalada london Eh, maxaa kuu muuqda oo is leedahay wax looga qaban karaya dhibaatooyinkan soo noqonoqonaya aniga waxaan u malaynayaa dastuurkan sida hadda aan markii hore carabka ku dhiftay dastuurkan macnaha ma dhammaystirna macnaha qodobo fara badan oo is- iska hor imaanaya ayaa ku jira hadda khilaafkii waa xusuusanaa hadda oo dowlad goboleedyada iyo tusaale ahaan dowladda dhexe macnaa khilaaf marka dhinac walba oo dhinac heer kasta ayaa meeshan taagan aniga waxa ilaa- waxa isleeyahay xalka ugu wanaagsan waxay tahay baarlamaankan hadda jira wuxuu uu awood u leeyahay inuu dib ugu noqdo een, dastuurka marka inuu dastuurka si fiican loo lafaguro oo awood macnaa dastuurka si fiican loo hufo loo lafaguro waxyaalaha udhowta khilaafka keeni karo dhan macnaha la si fiican loo sameeyo awoodda oo tusaale ahaan oo dalkana in aniga waxaan isleeyahay in xalku yahay in hal meel laiskugu geeyo presidential system in la qaato macnaha tan kalena waxay aadka u muhiimka waxay tahay in la dhiso hay-adihii qaab nabadeed wax ku xalin lahaa sida maxkamadii oo dastuurka oo kale oo haddii la isqabto iyo maxkamadihii kale iyo hay-adihii kale oo dawliga ahaa oo dad isla shaqeynaya way isqabanayaan khilaafna wuu imaanaya mar walba laakiin waxaa aada u muhiima in la helo qaab nabadeed si loogu xalin lahaa macnaa haddii aan saas lahelidna waxaa moodaa in khilaafkan hadda jira iyo mid kale mar walba inaan shan sano toban sano kabacdi inaan ra-isul wasaare iyo madaxweyne is haysta in aan ku jiri doono sida hadda sheegayna wadamo fara badan oo dhibaatadan oo kale soo maray inta badan awoodda hal meel ayaa laisuu geeyey maadaama wadankan dadkii ay kala sokosan yihiin oo hay-ado dawladood wax keliya dhisnayn waxaa loo baahan yahay hal shaksi ama hal awood hal meel joogta oo siday wax u aragto wax u samaysta si fiicanna loola xisaabtamo xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil marka ay dhacaan muranadan oo kale inta badan waxaa soo shaac bixi jirtay oo baarlamaanadii kumeel gaarka lagu yaqaan in xildhibaanadu ay kala jabaan oo ay la kala saftaan labada dhinac markaasiis haystay haatanna adiga iyo faarax cawa jaama waxaa muuqata in aad kala fikri duwan tihiin madurba waxaa bilaabatay in baarlamaanka uu kala qaybsan yahay oo labadan hogaamiye ay la kala safteen maya runtii irtifaaq ma aha mala kala safnaa aniga taan kuu sheega waxaan ku yidhi kudlooyin badanaa jiraan baarlamaanka kudlooyinka baarlamaanka jiraan badan qaarna waan ku jiraa qaarna saaxiibaan la ahay badidooda waxay aaminsan yihiin waxa waaye wakti oo critical xunaa lagu jiraa waxyaalo lasoo qabto fiican waa jiraan waxyaalo la gabay waa jiraan sida keliya hore loogu socon karo inay tahay inuu isbedel dhaco waa waa mid number one number two haddaan ka jawaabo abukaado khayre oo dhahayo dastuurkii ma dhamaystirna of course dastuurka ma dhamaystira dastuurka waxaa la yidhahdaa dastuurka kumeelgaarkaa la yidhahdaa waa provisional constitution wa waxyaalo badanaa u dhiman marka uu final noqon doono wuxuu noqon doonaa howlahan oo kaleeto iyo howlaha federationka ku saabsan iyo presidential system iyo systemka baarlamaanka iyo waxaas dhan inta laga doodo baarlamaanka ka doodo referendum la geeyo referendumka waktigaan tegi doono ma naqaano federation watigaan samayn doono ma naqaano waxaas dhan waa time u baahan tahay iyo wadanka hadda securitization ku jiro oo laga soo baxayo ayo colaadi laga soo baxayo marka marka waxa waaye dastuurka dabcan in in in in mataqaana la horumariyo waaye horumarintiisa la sameeyo laakiin waxaas dhan yani waaa waxaa kasoo horeysa waxawaa hadda waxaa taagan hadda waxaa taagan waxaan taaganahay road block taaganahay prime ministerka inuu resign gareey waa hadduu resign gareey waayo baarlamaanka u imaanaya baarlamaanka hadduu yimaadana waxa u cad taas waay baarlamaanka ma dooranin sacadfur shibdoon waxay doorteen madaxweynehay doorteen khilaafaadkan laleeyahay khilaafaad ay dhaceen khilaafaad personal maha haddaa fiiriso maxamed cabdullaahi farmaajo markii la yiri orniyahu carqalada socota ee resign gareey waa resign gareey maxaa yeele wuxuu ogaa hadduu yimaado dhibaataa dhici leed yani sharaf weyn uuna muujiyo run marka ma aqaana adigu intigaan kale waxa keenaan of course waxaana leeyahay mataqaanaa dastuurkii waxbaa ka dhiman dastuur dhamaystiran weligeed lama sameyno kii maraykanka laba boqol sano kor la sameeyey ayaa weli horumarin lagu sameyno keenan waxu baahnaan doonaa maybe boqol sano in la horumariyo
waa mahadsan tahay faarax faarax cawad dastuurka uusan dhamaystirnayn oo kumeelgaar yahay maha waxaan ka hadlayno dastuurka waa khilaafaad fara badan ayaa ka buuxa macnaha qodobo fara badan oo iskhilaafsan markii hadda sida loo dhisaayo aad fiirisid maamul goboleedyada iyoyaa awoodun inay dhisaan waata hadda ilaa iyo jubooyinka oo dhibaatooyin ka jiran oo ay awoodu noqotay in laisla aado sababta loo yiri kumeelgaarba taas waa in laga shaqeeyo baarlamaanka ka shaqeyno guddiyaha ku samaysan gaari doonaa prime minister waxyaala waa shaqeeyo guddiyadii aan ka hadlayno waxay tahay dastuurka dastuurka madaxweynaha meelna awood ma ku siinaayo awoodda koowaad waa leeyahay inuu magacaabo laakiin dastuurka awood ma u siinaayo in uu shaqada ka cayriyo khayr waan ku raacsanahay in la in la dhamaystiro waaba ajendada u taas weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijkan waa faaqidaada toddobaadka waxaana ku eegeynaa maanta khilaafka ka dhexaa loosan ra-isul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud faarax cawad jaamac su-aashaan weydiiyey xoosh jibriil waxay ahayd khilaafka inta badan ka dhex dhaca baarlamanka marka xaaladan kale ay taagan tahay ma ku muuqataa haatan inuu khilaaf ku dhex jiro baarlamanka maadaama adigii xoosh haatan bay aad u muuqataan in aad kala fikir duwantihiin baarlamaanku ma kala qaybsan yahay arrintan awgeed baarlamaanku sidiisaba isku fikir ma noqdo ismeel ma wada maro fikrado kala duwan buu qabaa laakiin laakiin faarax waxaa laga bartay baarlamaanadii kumeel gaarka waxaa laga bartay in mar walba khilaaf dhexdooda uu ka dhex dhaco waa kaa aniga rayiha waxaan qabaa hal awoodda in hal meel laisugu keeno laakiin dawaa la diiday soomaalida waa diiday soomaalida waa diiday oo kala baqday oo mataqaanaa isu kala kulmiday oo weli kala shakisan marka waxa beelabeelooyahay forbankaas waxa loo sheegay hadda oo shanta beelood waxa loogu fahmiyaa odayaha loo tegi waayo waxa weye shakiga soomaalida kala kala haysta ay kala qabto marka xal baa la dhigi kana xalkii bay ku socotaa marka madaxweynaha awood meel lama dhigi karo laakiin awoodda fulinta ma laha awoodda fulinta xukuumaddaas kale waad mahadsan tahay dariiqan axmed cali maxamed khayre marka aan ka hadlayno khilaafka haatan taagan waxaa dhanka kale dadka u sawirmaya in dowladdani loo soo dhisay in ay dalka ka gudbiso amaba u samayso ugu dambayntii nidaam maamul oo dhammaystiran oo madaxda qaranka ay ku imaan doonaan nidaam doorasho welina waxaa muuqda waxyaabihii laga dhaxlay kumeel gaarka ay ugu weyn tahay khilaafyada noocan oo kale ah marka intee in la eg ayaa is leedahay arrimahani habac ayay ku keeni karaan in soomaaliya iyo gebi ahaanba kaga baxdo dhibaatada haatan ku jirto khilaafaadkan waxaa xaqiiqo ah in uu dib u dhigi doono hamigii la qabay in horey loo socdo oo dawlad oo taam ah oo cagey isku taagsa la gaaro ani marka waxaa isleeyahay hadda haddii lagu mashquulo macnaha madaxda ishaysata oo inta lala kala safto oo macnaha xalkii saxda aas-aaskii oo dhibku meesha kasoo socda aan la aadin macnaa dhibkaanu inuu socday u badan tahay macnaa ani marka waxaa isleeyahay xalka saxda ah waxay tahay inta arrintan oo hadda waktigan yaroo taagan xal yaroo oo kumeel gaarah loo waa loo raadin karaa laakiin in laga fakaro dhibaatadan hadda dhowr iyo tobanka sano soo socotay oo soo noqnoqotay sidii looga bixi lahaa habka keliya looga bixi karaana waxay tahay in dastuurka si fiican looga bixiyo surxaanta hay-adihii nidaamka nabadda wax ku xallin lahaana la sameeyo raadinta xalka yaan lagu salaynin arrintan maanta taagan oo short termka ah waa inaan ka fakarnaa xalka dheer xalka dheerna wuxuu yahay hay-ga ahaa in la dhiso oo si fiican loo huufo xildhibaan cabdixoosh jibriil marka laga soo tago fikirkaad aaminsan tahay ah in ra-iisul wasaaraha uu tago iyadoo laga hadlayo khilaafka haatan taagan xal kale makuu muuqdaa arrintaani looga bixi karo aan ahayn ra-isul wasaaraha ha tago dastuurka wuxuu siinayaa time table iyo waktiyo lagu turxaan bixiyo la soco oogradii professor jawaariga guddiyuu sameeyey baarlamaanka dhexdiisa oo turxaan bixinta ku jiro shaqa oo sideeda u socoto waa waana soconaya tobanka sano labaatan sano soo socoto inkas khilaafa ummadda soomaaliya u fiican taha maxay waxaa laisku khilaafayaa war jidkaa waa khaldan yahay aan ka leexana jidkaa ma khaldana waxa waaye stokan iyo meeshaan taaganahay rood bulandan ma ignaan karno in lala socdo waa faarax cawad jaamac maxaad u aragtaa xalka laga doonayo inay gaaraan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha xalka laga doonaya waxa weeye inay iyagu sheceshadaan isqanciyaan hadday isku qanciyaan istiqaalada qudheedi waa xal oo ra-isul wasaaruhu istiqaalad keeno isagaa u leh xaq buu leeyahay waa xaqiisay kamid tahay ra-isul wasaare xaqiisay kamid tahay ra-isul wasaaruhu inuu istiqaalad bixin karo cabdiraxmaan waxaan kala duwanahay ra-isul wasaaruhu hadduu istiqaalad bixinayo waa wax isaga u yaalo oo waa qodob kamid ah qodobada uu siga ku banaynayo sigada ku banaynayo haddii ra-isul taa laga waayo waxa weeye sharciga in lagu dhaqmo weeye aad iyo aad aa umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ku sugan magaalada muqdisho iyo xildhibaan faarax cawad jaamac oo isna ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay ka tirsan yihiin baarlamanka federaalk ee soomaaliya waxaa kaloo dooda nagala qayb gelaya axmed cali maxamed kheyre oo ah cilmi baare wax ka dhiga jaamacadda london qaybteeda sharciga ee dalka britain barnaamijkeena faakhidada toddobaadkana oo aan ku eegeynay khilaafka ka dhex aloosan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa